alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wslma tasliima kasiira waa kitaabkii saddexaad ee ka mid ahaa kutubtii silsilada caqiidada ee dowrada muqararka u ahayd waa kitaabu tawxiid darsigeena maanta wuxuu noqon doonaa muqadimaad hordhacyo xambaarsan macluumaad kitaabka la xidhiidha oo ay muhim tahay qofka taalibu cilmiga ee daraaseynaya inuu fahmo ariga koobaad wuxuu yahay mualifka kitaabku waa alimaam alcaalim almujadid maxamed ibn cabdilwahaab ibn sulaymaan ibni sulaymaan ibni cali التmimi النجdي الxmbli wuxuu dhashay sheekhu sida horeba aynu sheegnay kun iyo boqol iyo shan iyo toban markay ahayd taariikhda hijiradu waxaanu ku dhashay tuulo la yidhaahdo alcuyeyna hadda waxay u dhowdahay ilaa shan iyo soddon kilomitr ay u jirtaa magaalada caasimadda sacuudiga ee la yidhaahdo alriyaad wuxuu ku barbaaray sheekhu tuuladaas taariikhdu markay ahayd kun iyo boqol iyo lix iyo soddon ayaa wuxuu u safray maka iyo madiina isagoo xaj u tegey inuu soo xajiyo iyo in culimada xarameynka uu cilmi ka soo qaato uu cilmi uu ka barto intaa dabadeed wuxuu u safray isagoo cilmi doona waddanka ciraaq wuxuu tegey albasra iyo azubayr halkaas ayuu fadhiistay isagoo cilmiga ka baranaya culimadii halkaa degenayd wuxuu markaa bilaabay iyadoo da-diisuba ay yar tahay isagoo basro jooga in waxyaabaha shirkiyaadka ah ee dadka juhaasha iyo caamatu naas ay samaynayaan inuu ka reebo isagoo ku camal falaya amarka ilaahay uu amray in munkarka la reebo arrinta noocaasiyo waa lagu dhibay uudiya fillaah waa ka baxay basra oo wuxuu tegay alaxsaa meesha la dhaahdo alaxsaa hadda sacuudiga ay ka mid tahay waana mandiqatu shiiciya oo iyadoo sacuudiga ka mid ah haddana dadka degeni waa dad shiicaah halkaasi ayuu culimadii markaa joogtay cilmiga inuu ka barto uu bilaabay uu ka faa'iidaysto kadib wuxuu uga wareegay meesha la dhaha xuraymila oo markaa uu deganaa aabihii kun iyo boqol iyo saddex iyo konton taariikhda hijirigu markay ahayd ayuu aabihii geeriyooday kadibna wuxuu usoo noqday kun iyo boqol iyo toddobiyo konton alcuyeyna oo ah deegaankiisii asalka ahaa ama rasmiga ahaa wuxuu bilaabay intaa dabadeed inuu la jahro oo si muuqata uu dadka tawxiidka ugu yeedho tafsiilan si faahfaahsan shirkigana dadka inuu uga digo dhibaato fara badan baana arrinta noocaasiya ka soo gaadhay fi lakhiir wuxuu sheekhu u wareegay meesha la dhaha darciya waxaa halkaasi ku qaabilay ama ay ku kulmeen imaamkii la odhan jiray maxamed ibnu sacuud oo reer aali sacuud ninka ay ku abtirsadaan ama ay ka soo jeedaan ee sacuudka la sheego iyo asacuudiya iyo ay ka yimaadeen kun iyo boqol iyo toddobiyo kontonkii hijiriga imaamkaasi dacwaddii tawxiidka ayuu aqbalay waanu garab istaagay isaga dabadiina inamadiisii sida cabdulcaziiz iyo sacuud iyo nusrayntii dacwada iyo garab istaaggeedii ayaa halkaa ka sii wadeen waxaa markaa faaftay oo caalamulislaami ku faaftay dacwaddii alimaam maxamed bin cabdilwahaab raximah ullah iyo ciddii waafaqsanayd oo ah addacwatu ila tawxiid wa muxaarabatu shirki walbidac dadka in tawxiidka loogu yeedho lala dagaalamona shirkiga iyo bidcooyinka in lala dagaalamo ilaa uu yidhi alimaam cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan oo ah xafiidkii sheekha kitaabka adurar usaniya markii la weydiiyey beledka uu shirki ka jiraa miyuu noqonayaa daaru islaam mise daaru kufri buu noqonaya waxyaabuu sheegay waxaa ka mid ah inay jiraan dad ahlu tawxiid ah oo jooga fi afghanistan wasumaal kitaabka adurar usaniya alimaam cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibnu xasan ayaa sidaasi yidhi imaamku wuxuu leeyahy mualafaad ama kutub badan kutubtiisa waxaa lagu ururiyey hal mualaf oo mualafaat sheekh imaam maxamed ibn cabdilwahaab shan iyo toban mujaladood baana isku noqotay markii dhammaan la daabacay waxaana daabacday jaamacad jaamicatu alimaam maxamed ibn sacuud alislaamiya ee riyaad ku taala kutubtiisa waxaa ka mida kitaab tawxiid waxaa ka mida labadii kitaabe hore aynu usoo aragnay halaaثaة اusul iyo alqawaacid اlarbac kashfu shubahaat usul اliimaan masaa'il اljaahiliya mukhtasar الsiira iyo kuwa lamidka ah jihaad uu cilmiga iyo dacwadda ku jihaaday oo dheer dabadi kun iyo laba boqol iyo lixdii markii taariikhdu ay ahayd ayuu ilaahay oofsaday iyadoo cumrigiisu yahay labiyo sagaashan jir aad baana geeridiisa looga murugooday waayo wuxuu ahaa qof waxtar ah oo ummadda diin ahaan wax weyn u taray arrinka labaad wuxuu yahay kitaabkan insha allahu tacaala aynu dhigi doono kitaabka saddexaad inoo ah kitaabu tawxiid kitaabka magicii marka la eego nuskooyinka kitaabka magacyo kala duwan baa ku yaala laakiin dhammaantood waxay isku waafaqeen kitaabu tawxiid in la yidhaahdo waxaase ay ku kala duwan yihiin maxaa raaca kitaabu tawxiidka maxaa raaca magaca kitaabu tawxiid wax kaloo raaca miyuu jira nusaqa qaarkood waxaa ku qoran inuu yahay kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid nuskho markaas sulaymaan ibnu cabdilaahi ibnu maxamed ibn cabdilwahaab oo ah xafiidkii inanku awowga u ahaa sheekhu uu qoray oo bikhati yaddii uu ku qoray magacaasay wadataa kitaabu tawxiid aladi huwa ama aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid magacaana kitaabku aad buu ugu caan baxay kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid nusaqa qaarkoodna waxaa ku qoran kitaabu tawxiid fima yajibu min xaq illahi cala alcabiid waxaanad aragtaa labadaa magac inay aada isugu dhow yihiin aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid iyo fima yajibu min xaq illahi cala alcabiid nusqad kale waxaa ku qoran kitaabu tawxiid wa huwa xaq ullahi cala alcabiid taasina aad bay ugu dhowdahay nuskhad kale waxaa ku qoran kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcibaad halkii alcabiid ayuunbaa alcibaad ay ku taala marka aad bay isugu dhow yihiin nuskhad kale waxaa ku qoran kitaabu tawxiid aladi khalaqa allahu liajlihi alcabiid tawxiidka daraaddii ilaahay addoomaha u abuuray marka ciwaanka koobaad oo ah kitaabu tawxiid waa ciwaan saxa oo laakiin mukhtasara laga soo gaabiyey ciwaankii dheeraa ciwaanka markaa labaad oo ah waxa weeyaan kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid isaguna waa ciwaan dhammaystiran canaawinta kalena way ka ag dhow yihiin laakiin nusakha badankooda gaar ahaan nusakha qadiimka ah ee ardaydiisii ardaydii ardaydiis ardaydooda ay qoreen sidaasi ayaa ku taala kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid marka kitaabu tawxiidna waa la odhan karaa waa la soo gaabiyey kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiidna waa la odhan karaa waa ciwaanka dhamayska tiran kitaabkan inuu qoray alimaam maxamed bn cabdilwahaab raximah llahu tacaala wax khilaafi kama taagna oo nuskooyinka markaa makhtuudka ah oo afartan ka badan inuu isagu qoray ayaa ku taalo magaciisa ayaa ku xardhan sheekha laftiisuna waraaqo uu dadka qaarkood u diray kitaabkan uu ku xusay oo ku daabacan mualafaat sheekh iyo duroru saniyaba culimada u taariikhaysee taariikhdiisa ka warantayna way isku waafaqeen muwaafiqiin iyo mucaaridiin kuwo waafaqsanaayo kuwo ka soo horjeedayba inuu kitaabkan imaamku uu qoray saasoo kale culimada sharaxday oo ardaydiisa kuwii ardayda u noqday ay ka mid yihiin axfaaduhu kuwa awowga u ahaa sida sulaymaan ibnu cabdillaahi ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab iyo cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab dhammaantood waxay isku waafaqeen kitaabkan inuu sheekhu waxa weeyaan qoray kitaabkan halkeebuu ku qoray sheekhu isagoo halkeed jooga ayuu qoray ahlucilmigu waa isku khilaafeen laba qowl baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen allafahu fi madiinati basra fi lciraaq magaalada basra ee ciraaq ku taalla isagoo jooga ayuu kitaabkan qoray markii uu safray markuu arkay waxay dadku samaynayaan bidac iyo iyo shirkiyaada ayaa maktabadihii basra yaalay kutubtii taallay ayuu kitaabkan uu ka ururiyey culimada taa sheegtay waxaa ka mida xafiidkiisa inanku awowga u ahaa ee kitaabkala sharaxay cabdiraxmaan ibnu xasan al sheikh qowlka kale wuxuu leeyahay maya xureymila magaalada la yidhaahdo isagoo jooga ayuu qoray markuu ciraaq ka soo noqday cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan oo caalim weyn ahaa oo inanku awowga u ahaa maxamed ibnu cabdilwahaab uu dhalay ayaa sidaa yidhi cabdilatiif kaana mujtahidan imaam mujtahida buu ahaa kitaabaad u qiimo badanna wuu leeyahay oo dawaabit fi takfiir wakadalika ibnu khanaam muarika la yidhaahdo najdigaahi taariikhdiisa saasuu ku sheegay laakiin waa la jamcin karaa labada qowl waa la jamcin karaa waxaa la odhan karaa kitaabka asalkiisa wuxuu ku qoray basra masaa-ishana markuu basre ka soo noqday ayuu qoray baa la odhan karaa oo kitaabka abwaabtiisa iyo adiladiisa basruu ku qoray masaa-isha oo sharaxoo kale u ah iyo muujinta faa'iidooyinka adiladana markuu basre ka soo noqday xureymilaa uu yimi ayuu qoray ayaa la odhan karaa inuu basre ku qoray kitaabka asalkiisa qaraa-in tusinaysa baa jirta waxaa qaraa-intaa ka mid ah dee basre iyo dhulkaasi waa dhul shiico markaa sheekhu si ay u aqbalaan tawxiidka kitaabu tawxiid qofka u fiirsada waxa u muuqanaysaa annahu akthara min annaqli can ali lbeyt ahlulbeytka saxaabo iyo taabiciin iyo kuwo ka dambeeyey bale inuu wax ka soo raro ayuu sheekhu aada u fara badiyey cali bin abi aalib oo qura shan meelood buu wax ka soo raray fi kitaab tawxiid ibnu cabaas oo ahlulbeyda ka midana afar iyo labaatan meelood alcabaas ibnu cabdilmualibna laba meelood cali ibnu xuseinna fii mowdicin waaxid ayuu kaga soo raray sheekhulislaam ibnu taymiya maruu ka soo naqilayna maadaama ahlu shirki wa ahlulbidca aad ay u diidanaayeen magiciisa aadka loogu yaqaano ibnu taymiya mabuu sheegin ila fi mowdicin waaxid mowdicaana wuxuu ka horreysiiyey qaala abulcabaas marka si ay u aqbalaan xaqa kitaabkan ku qoran ayaa dadkii iyagu ay u tacasubayeen oo ahlulbeytka uu wax badan ka soo naqilay haddaynu idhaha kitaabka basruu ku qoray taariikhdu qoray waxay noqonaysaa kun iyo boqol iyo toddobiyo soddon kun iyo boqol iyo toddobiyo soddon ilaa kun iyo boqol iyo sagaaliyo soddon buu basre joogay marka wakhtiyadaasi inuu qoray ayay noqonaysaa cumrigiisana haddii dib loogu noqdo waktigaa wuxuu ahaa afar iyo labaatan jir markaa raga yaryaraysi ma leh ha isyaraynin oo inaad caruur aan waxba qaban karin aad tahay ha isu arki himadaada kor u qaad adoo yar baad cilmi yeelan kartaa oo aad dadka wax u sheegi kartaa waxaad garanayso oo aad wax qori kartaa oo dacwadaad faafin kartaa oo albilaad walcibaad raad fiicanaad ku yeelan kartaa marka adigu ha isxaqirin oo hoos ha isu eegin hana kibrin oo hawada ha isla marin waxaad jamcisaa bayna culuwi lhimmati waatawaaduc inay himadaadu sarrayso mid meel sare higsanaya aad tahay iyo inaad tahay mid kibirka ka fogoo xaqa aqbalaya marka loo sheego khalqigan aan xaqir ahayn oo aan iska sarraysiin ahayn sababta uu kitaabka u alifay way iska caddahay sababta u alifay waxa weeyaan shirkigii waktigaa dhulkaa ka jiray iyo bidacii aadka u faafay oo looba qaatayba inuu xaquba sidaasi uu yahay taas ayaa kaliftay ilaahayna subxaana watacaala kitaabkiisa dadka uu ku anfacay oo caalamka o dhan buu gaadhay alcaalam alislaami wagayrih dad fara badanna towxiidkii xaqa ahaa ee nebi maxamed ilaahay u waxyooday ayay ku fahmeen masaaisha waxaa ka mida kitaabka la xidhiidha masaaishu miyay kitaabka ka midi bal qof walaba kitaabkaad haysa eg markuu adilada dhameeyo maxaa ku xiga wa fiihi masaa'il saasuu odhanaya soo ma masaaishaasi waa maxay masaaishaasi waa waxyaabo laga faa'iidayo adilada uu baabka ku sheegay fii masaa'il ay fawaa'id bay ka dhigantay wa hadihi اlmasaa'il bimathaabati sharxi liadilati اlbaab masaaishaasi sharax oo kale ayay u tahay adilada baabka marka waxaa la isweydiiyaa masaa-isha ma maxamed ibn cabdilwahaab baa qoray oo kitaabkiisay ka mid ahayd mise imaamku ma qorine cid kale ayaa ku dartay maxaa su-aashaa keenay waxaa su-aashaa keenay kitaabka nuskooyinkiisa qaarna masaa'ilku way la socdaan wala nuskooyinkii horaa laga hadlayaa makhtuudka ahaa bikhatiliyad ku qoraa qaarna masaa'ilku lama socdaan markaa su-aashaasi taas ayay ka dhalatay laakiin waxay leenahay sheege kuma jiro أن مسائل kitاaب التwxيid min تأليiف الشhaيkh الإmاam inuu isagu qoray shaki ma leh waxaana taa cadaynaya xafiidkiisa سulaymaan بن cabdاللaahi inanku awoga u ahaa oo inankiisii cabdالlaahi u dhalay waa ka kitaabkan sharaxay تayasiir العaزيiز الxamid kitaab la dhaa bu le ku sharaxay masaa'ilku kuma yaalaan haddana sharaxiisa masaa'ilka ayuu ku soo naqlinaya imaamka uu ka soo naqlinaya oo uu nisbaynaya wakadalika cabdiraxmaan ibn اlxasan isna fatxulmajiidka sidaasoo kale wuu u nisbaynaya marka nusakha ay ka maqan tahay iyo kuwa ay ku taalana waxaa lagu jamcin karaa arrintii hore aynu u sheegnay oo inuu sheekhu marka hore kitaabka qoray masaa'ilka aanu ku darin sidaa nusakha qaarkood ay kaga madhnaadeen masaa'ilka kadibna masaa'ilka uu ku daray nusakha badankooduna masaa'ilku way ku yeelan akthara min halaaثiina nuskha oo makhtuut ah ayaa la hayaa oo masaa'ilu kitaab الtawxiid ay ku yaaliin kadalika shuraaxduna way sugeen saaxibu taysiir caziiz الxamiid sheekh cuثmaan ibn mansuur cuثmaan ibn mansuur wuxuu leeyahy kitaab la idhaha fatxu اlxamiid fi sharxi الtawxiid waana min aqdam shuruux waa sharax mubasata aad u ballaadhan wayatawasac fi tafsir اlaayat wa sharxi اlaxaadiid wa dikri اlmasaa'il cuثmaan ibn mansuur markaa sida sharxiisa ka muuqata kaana min ahli الtawxiid wa min almuؤayidiina lidacwa lakin fi اlakhiir sida muuqata inxarafa can hadihi اdacwa waxaana sabab ugu noqday arrintaasi wuxuu arday u noqday rag culimo ahaa lakin ha mucaadiina lidacwa الtawxiid kuu colaadiyey dacu tawxiid marka taahara bihim way raadeeyeen arrintaasina aad bay maanta u jirta waxaad arkaysaa dad ahlu tawxiid ahaa oo weliba fii bilaadi alxarameyn ku koray oo min alibtidaa'iya ilaa aakhiri aljaamica tawxiid dhiganayay xalaqaat lmasaajidna ku dhigtay fi lakhiirna noqday mucaadiina lidacwa tawxiid subxaan allah quluub lcibaadi bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa cilmi qura hanuunka laguma helo ilaahay tawfiiqdiisa ayaa lagu hela walihaada is'alu laha habaat ilaahay weydiista inuu idin sugo inaad cilmi badan leeday inaad xaqa fahamtay oo qura ka dhalan mayso inaad xaqaad ku sugnaato in fara badan ilaahay ka bari inuu xaqa kugu sugo asbaabta inxiraafka iyo zaygana ka fogow oo ka dheerow oo ay ka mid tahay dadka ahlubaatilka ah inaad hoos fadhiisato oo arday aad u noqoto xataa hunaa waxaan garanayaa halkan lafteeda magaaladeennan rag dalabatu cilmi ahaa oo ahaa waxa weeyaan min alfaahimiina litawxiid oo ahlulbidaca u tegey min asuufiyati walashcariya oo yihi naxwaya waxbaanu ka dhiganayna oo fi lakhiirna saaruu macahum iyaga raacay oo noqday mucaadiina lidacwa tawxiid marka marka lagu leeyahay dadka caqiid ahaan u inxiraafsane u lunsan iska ilaali hamoodin in wax lagaa ceshanayo oo anaga dhalinyarta qaarkood in wax laga ceshanaya ay moodaan ama in xero lagu xaraysanayo o laleeyahy annaga noo joogo hanaga tegin anigu maxaan kugu falaya anuu macod baan kaa doonaya lacag baad isiisa haddaad lunto adaa lafaaga u lumay xalaal waxaa aniga yeelaysaa ma jirto low dalla kullu طulaab laa yadurunii daalika iyagay arrintaasi u taallaa hadday hanuunaan iyaga ku intifaacaya hadday lumaanna iyagay naftooda dhibaysa haddii ay cilmiga usoo fadhiistaan oo ay bartaan iyaga ku intifaacaya hadday ka tagaan oo ay dhiga waayaanna iyagay dhibaysa marka dhalinyarta qaarkood waxay u haystaa markaa waar ka jooga waar haw tegina suufiyada waar ashcariyada iyo waxaan iska ilaaliya aad leedihi naxwaanu ka dhiganayna in la ceshanayo o laleeyahy annaga xere noogu jira dadka qaarkoodna dee waabay ku dhahaan dhalinyarta waxay ku dhahdaan waar xorooba dad xora noqda xaqa lagama xoroobo baadilka ayaa ayaa laga xoroobaa xoriya mutlaqana maba jirtaba qof wax walba xoro ah alcabdu yuqayiduhu sharcu llah addoonka mar walba waxaa dabraya oo xidhaya sharciga ilaahay ma jiro addoon odhan kara anigu wax walba yani xor baanahay xorooba macnaheedu waa maxay dadka qaarkood waa dhalinyarta ku dhahda xorooba oo cid ha u xidhnaanina macnaa cid walba wax ka dhegaysta cid walba wax ka barta cid walba masallaa hoos dhigta natiijadeeduna waa taa waa taa iska muuqato qofka dadka lunsan kaaga digayaa dantaadu ka talinaya moodin inuu inuu wax kaa ceshanayo yansaxuka wa yuriidu laka salaax wuu ku nasteexaynaya adiga ayaanu wanaag kula doonaya marka cuثmaan ibn mansuur kitaabkiisa fatxu lxamiid fi sharxi tawxiid waa waa la daabacay fi lakhiir oo in badan buu ahaa waxa weeyaan makhtuuda laakiin fi lakhiir waa la daabacay kadalika cabdiraxmaan ibn xasan fi fatxi اlmajid wuu sheegay masaailka wakadalika kitaabkiisa quratu cuyun اlmuwaxidiin maxamed ibn catiiq ibطaal الtandiid sharxi kitaab الtawxiid buu leeyay isna waa sheegay cabdiraxmaan ibn qasim fi kathiir min alabwaab buu isaguna u ku sheegay aanu u nimaadno manhaj اlmualif fi kitaabih wadada uu maray sheekhu kitaabkan markuu qorayey waxaa ka muuqata kitaabka cinaayatuhu alakiida bالtawxiid suu tawxiidka tixgelin weynuu u siinayo xil weynna uu isaga saarayey imaamku kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay kitaabu tawxiid oo uu ku muujinayo waajibnimada tawxiidka iyo ahamiyadda iyo qiimaha uu leeyahay kadibna abwaab tusinaysa fadliga tawxiidka insha allahu tacala aynu arki doono kuwa si guud u tusinaya kuwa si gaaraba u tusinaya ayuu sheekhu ku xigsiiyey liyuragiba annaasa fi اtawxiid si uu dadka u jeclaysiiyo waxa weeyaan tawxiidka oo qofka marka shayga fadligiisa loo sheego laa shaka uu jeclaanaya kadib wuxuu ku xigsiiyey abwaab uu kaga digaayo abwaabun fiiha ataxdiiru min ashirki aladii yakthuru wuquucuhu fi nnaas anwaacda shirkiga ee dadka aada uga dhex dhacda abwaab uu kaga digaayo sida ducaaءu غayr الlah الاstigاaثa bغayr الlah الاstiعاana bغayr الlah الاstiعاada bغayr الlah اdabxu لغayr الlah الnadru لغayr الlah iyo waxyaabaha la midka ah kadibna sheekhu wuxuu bilaabay abwaab uu ku caddaynayo ximaayaة الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam lلtawxiid nebigu siduu u ilaaliyey tawxiidka wa sadduhu likuli riqin yuaddi ila shirki iyo nebigu inuu ummadda ka xidhay u ka moosay waddo kasta oo shirkigu uu soo marayo abwaabta noocaasi insha allah waynu arki doonaa aad bay kitaabka ugu badantah laga bilaabo ataxdiir min alguluw guluwiga inuu ka diga oo caddeeye guluwigu inuu yahay sababtii bani aadamku shirki inay ku dhacaanba sababtay xataa uu sheegay taxriimu taswiir dawaati اlarwaax waxyaabaha ruuxda leh in la sawiraa inay xaaraantah muxuu u sheegay lannu taswiirtu min daraa'ic shirki weeye waa wadooyinka shirkigu dadka u soo maro taxriimu binaa'i lqubuur buu sheegay xabaalaha in la dhiso inay xaaraantay masaajidein laga dul samaysto in salaadii loola jeesto saasoo kale taxriimu tamaa'im qardhaasaha iyo waxaas inay xaaraan yihiin wahaakada ityaani lkuhaan faaliyaasha loo tago tacalum tanjiim in la barto waxa loo yaqaano faalinta ama xidiginta alistisqaa bilanwaa sabu riix dabaysha in la caayo sabu dahr taxriimu taayur baasaysigu inuu xaaraan yahay wahaakada abwaab aynu arki doono aada u tiro badan oo ujeedada kitaabka ugu qora ay tahay sadu daraa'ic almufdiya ila shirki inuu xidho wadooyinka dadka shirkiga gaadhsiinaya kitaab tawxiid ariiqatu taaliifihi qaabka uu u alifay sheekhu waxa weeyaan yubawibu lilmasأala alati yuriidu alkalaama calayha mas'alada ama masaa-isha uu doonaya inuu ka hadlo baab munaasib ku ah buu u samaynaya baab munaasib ku ah oo baabu fadl التwxيid baabu man xaqqa التwxيid dakla الjنة bغayri xisaabi walaa cadاab baabu ma jaءa fi التطayur baabu ma jaءa fi التanjiim wahaakada markuu baabkaa u sameeyo wuxuu keenayaa inta badan aayado qur'aana oo masaladaa u baabaystay daliil u ah iyo axaadiiث inta badan abwaabta aayaad iyo axaadiis baa ku wada jira abwaabta qaarkood waxaa laga inay aayado qurayiin oo xadiis aanu la socon qaarkoodna axaadiis qura inay yihiin oo inay aayado la socon xagga axaadiisa wuxuu keenaa axaadiis saxiixa oo u daliila masalada u baabaystay waanay dhacdaa axaadiis daciifa inuu keeno waana su-aal isweydiin mudan xadiisku hadduu daciif yahay muxuu u keenaya jawaabtuna waxay tahay culimadu taa kaga jawaabaan xadiiska daciifka wuxuu u keenayaa mar xadiiska daciifka waxaa laga yaabaa inuu masalada sariix ku yahay uu ku cad yahay masalada u baabaystay marka masaladii wuxuu ku sugay aayad qur'aana wuxuu ku sugay xadiid saxiixa xadiiska daciifka wuxuu u keenayaa markaa mar haddii aayaddu waxay tusisay iyo xadiidka saxiixi wuxuu tusiyey kan daciifkiina uu tusinayo weliba si aada u cadu u tusinayo isagu sababtu u keenaya waa taas wa hadi ariiqaة اmuxadiثiin xataa haddaad eegto imaam muslim صaxiixiisa wuxuu horaysiiya axaadiiثa صaxiixa ee qawiga ah mararka qaarkoodna wuxuu daba dhigaa kuwo fiiha nadar aw maqaal maadaama masaladu xadiiska صaxiixa ay ku sugnaatay waxa kale oo uu sameeyaa mararka qaarkood inuu keeno aathaar yani hadallo laga soo wariyey saxaabadii ama laga soo wariyey taabiciintii inuu keeno aqwaal ka soo rarayo culimada qaarkood sida aynu tilmaanay sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale raxmat ullaahi caleyh aayadaha ku yaala kitaabu tawxiid marka maca takriirka soo noqnoqoshadooda xataa marka la tiriyo siddeetan aayadood baa ku yaala fiihi hamaanuuna aaya siddeetan aayadood maca almukarar xagga axaadiista boqol iyo koob iyo afartan xadiis baa ku yaala axaadiida muttafaqu calayha ee bukhaariyo muslim ay wariyeen waa afar iyo soddon bukhaarina wuxuu la keliyoobay toddobiyo toban muslimna saddex iyo labaatan marka afar iyo toddobaatan xadiis oo ah muttafaqun calayhi ama bukhaari inuu wariyey ama muslim inuu wariyey ayaa ku yaala aathaarta hadallada uu ka soo wariyey salafkii toddoba iyo konton ahar baa ku yaala inta badanna wuxuu u keenaa litafsiir si ay tafsiir ugu noqdaan aayadaha iyo axaadiida uu masalada u deliishadeen lix ka mida culimadii alqarn araabic iyo famaa bacdow intii ka dambeysay iyagana wax ka soo naqliyey masaa-isha kitaabka ku taala ee adilada uu ka soo dhiigtay waa shan boqol iyo laba iyo sagaashan masalo shan boqol iyo labaiyo sagaashan masalo baabka ugu masaa'il yar waa baabu tafsiir الtawxiid shahaadati an laa ilaha illa اlah baabu tafsiir الtawxiid wa shahaadati an laa ilaha ila اllah fiihi mas'alaة waaxida hal mas'alo oo qura ayuu baabkaasi ku keenay lakin taxta istimbaataat masalada masaa'il badan baa laga farcin karaa baabka ugu masaa'il badan akharu اlabwaabi masaa'ila wa baabu الducaa ila shahaadati an laa ilaha ila اllah fiihi ثalaaثuuna masأla soddon mas'ala ku yaala labadaa baab way isku xigaan waxaa horeeya baabu ducaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila اllah soddon masalaa ku yaala waxaa ku xiga baabu tafsiir الtawxiid wa shahaadati an laa ilaaha ila اllah hal masala ku taal hadi waa nukta laba baaboo isku xiga inuu mid yahay baabka u masaa'il badan midna inuu yahay baabka u masaa'il yar sida aynu sheegnay axaadiis baa jirta kitaabka ku taala oo daciifa sidaynu arki doono waana dhacdaa culimadu inay kutubtooda ku sheegaan xadiis daciif waxaa dhici karta iyaga ijtihaadkoodu inuu gaadhsiiyo xadiidkaasi inuu sugan yihi waxaa kaloo dhici karta inaynu sheegnay sidaynu sheegnay aimatulxadiidna macruuf ay ku yihiin in mas'alada lagu sugo daliil saxiixa kadibna daliilka ama xadiiska daciifka ah ee isaguna mas'alada si cad u sheegaya in la raaciyo sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa la idhaahdo alraddu cala albakri axaadiis uu ku sheegay oo daciifa isagoo ka hadlaya wuxu uhi hada alkhabaru lam yudkar lilictimaadi caleyh xadiidkaa looma sheegin in la cuskado isaga xukumka lagu dhiso bal dukira fii dimni gayrihi liyatabayana ana macnaahu liyatabayana ana macnaahu muwaafiq lilmacaani almacluumati bilkitaabi waasuna lakiin maxaa loo sheegay waxaa loo sheegay si loo caddeeyo xadiiskani daciifba ha noqdee macnaahaan inuu waafaqsan yahay adilada kitaabka iyo sunnada ee saxiixa ah kma anhu ida dukira xukm macluum bidaliil macluum dukira ma yuwaafiqu min alaahaari walmarasiil aqwaali culama wagayri dalik waxay la mid tahay unbuu leeyahy marka la sheego daliil xukun baa la sheegay daliilkiisoo saxiixana waa la sheegay culimadu markaa maxay raaciyaan aathaar hadallo saxaabo axaadiis mursala aqwaal culimo oo macnaahaan waafaqsan ayay raaciyaan marka waa sidaasoo kale un ayuu leeyahy لhada wuxu uhi sheekh fawzan sheekh fawzan wuxuu leeyahy kitabka icaanaة الmustafiid sharxi kitaab الtawxiid laba mujaladooda waxaa kale uu leeyahay kitaab ha almulakhas sharxi kitaab الtawxiid wlam yurid الshayku fi hada اkitaab ila ma sax min axaadiiث uri aw kana xasn اisnaad sheekhu kitaabkan axaadiis صaxiixa ama xasan unbu ku sheegay aw huwa ضaciif اlisnaad walahu shawaahid tuqawihi ama xadiis aiifa xadiis ضaciifa laakiin adilo u markhaati furayso xoojinaysa la helayo aw huwa daakhilu taxta asli caamin yashhadu lahu اkitaab wالsuna ama de shaahid gaaraba yaanu yeelanine xadiiska daciifkaa wuxuu hoos tegayaa asal guud oo kitaabka iyo sunnaha ku sugnaaday saasaa yimid kitaabkan culimadu aad bay u ammaaneen culimada sharaxday iyo kuwo kalaba sulaymaan ibn cabdillahi wuxu ui huwa kitaabun fardun fii macnaah lam yasbiqhu ilayhi saabiqun walaa laxiqahu fiihi laaxiqun taasina way iska muuqata waa kitaab marka macnihiisa la eego arrintaa la keliyoobay cid uga horeysay iyo cid ka daba timi oo haleeshay toona ma jirto waakadaa hadalka culimadu ay ku ammaaneen aad buu u tiro badan yahay kolley inta badanna shuruuxdu way soo raraan culimadu kitaabkan aad bay u tixgeliyeen cinaayo gaara bay siiyeen qaarkood way sharaxeen qaar axaadiisiisay takhriijiyeen shuruuxdiisa waxaa ka mida tayasiiru alcasiiz alxamiid في شرح kitاaب التwxيid وهuوa أول شhرح لkitaaب التwxيid شharxii u horeeyey kitaaب التwxيid lagu شhaرxo تysيr العaزيز الxamيd في شhaرح kitaaب التwxيid waxaana qoray xaفيid الشhaيkh inanku awowga ruma sheekhu uu ahaa وqad qutila maظluuما waana la dilay masaaridii mushrikiinta ah khuraafiyiinta ahaa maxamed cali baasha uu watay dowlatu tawxiid iyo dacwa tawxiid ku soo duulay ayaa dilowlaya madfac bay ku dhufteen isagoo tasbiixsanaya oo ilaahay subxana watacaala xusaya waxaa ka mida shuruuci taxqiiqu tajriid fi sharxi kitaab الtawxiid uu leeyahay cabdulhaadi bin maxamed albakri sharax qadiima isaguna kun iyo laba boqol iyo labi iyo lixdankii hijiriyada ayaa la qoray fatxu lxamiid fi sharxi kitaab الtawxiidna waa شharxii cثmaan ibn mansuur aynu hore u sheegnay waa min awsac الshuruux wa akarihaa nuquula shuruuxda kuwa u ballaadhan buu ka midi uguna naqli badan mulakhas min sharxi الtawxiid cabdulaahi ibn cabdiraxmaan ababaطin baa iska leh fatxu اlmajiidku waa shuruuxda u caansan fatxu اlmajiid sharxi kitaab الtawxiid wuxuu ka soo gaabiyey mualifkiisu tayasiirka فتح المجيد waa اktiصاar لتysيr العaزيز الحamيd waxaana qoray cبدiرحمaن بن xسن isaguna xaفيidkii شheekha ah قرة عyuن الموxidيn في تaحقيiqi dعوة الأنبiياء والمرسلين isna cبدiرحمaن بن xسن bare xاaشhiيaة kitaaب التwxيid إسحاaq iبن xmد بن عaتيq xاaشhiyaة kitaaب التwxيid iبن الqاsم uu leeyahna way jirta الqول السdيد في مaqاsid التwxيid sheekh cبdiرحمaن ناصir الsicدي مaqاasidun buu sharaxaya maaha sharax mufasila oo baabka si guud buu u sheegaya maqsuudka baabka waana arrin muhima in la fahmo maqsuudka baabka maqaasidu kitaab التwxيid kitaab kaloo la yhaahdo oo nin sheekoo mucaasir uu qoray oo alciisa la dhah isaguna uu jira maqaasidu kitaab التwxيid way isshabahaan labada kitaab culimada mucaasiriintiina de aad bay u sharaxeen sheekh ibnu baas sheekh ibn cuthaymiin sheekh alfawzan shuruux mufiida ayay leeyihiin kutub baa jirta axaadiida kitaaba ka hadasha waxaa ka mid ah nahju sadiid bitakhriiji axaadiidi taysiir alcasiiz alxamiid waa kitaabkii u horeeyey ee takhriijinaya kitaab tawxiid ee aan arko fi tisciiniyaat kun iyo sagaal boqol iyo waxaan filaya saddexiyo sagaashankii fii maktabati shaykhina alimaam alwaadici waana kitaabkii u horeeyey ee axaadiista kitaab tawxiidka ka hadlay takhriijin tasxiixin iyo tadciifinba waxaa jira addiru nadiid fi takhriiji kitaab tawxiid sheekh saalix alcusaymi baa leh addiru nadiid fi takhriiji kitaab tawxiid xadiidu ku takhriijiye ضaciifu kitaabi التwxiid axaadiista daciifka bu ninkaasina gooni u xushay oo sugayr ibn cali ashamari ayaa iska leh تkhrيiج أxاadiiث أxaadiiثa mntqd muntaqada fi kitaaب التwxيid isagana sheekh fureyx بن صاalح ayaa leh تنبيهاaت عalى kuتubi تkhrيiجi kitaaب التwxيid marka kutubtaana qofka طaalib cilmiga ahi waa ka faa'iideysan karaa xagga sharaxa anuu kolley inta badan berigii hore waxaan اctimaadi jiray alqowl الmufيid لsheekh بن عuthaymin isagoo laba mujalladood isagoo saddexaba la daabacay nusqada fiican waa saddexa mujaladooda intan dambe laba jeer oo u dambeeyo kitaabkaan dhigay mara fi masjid nakhiil iyo markii u dambeysay oo masjid lansaar waxaan ictimaaday waxa weeyaan sharaxa kooban ee uu leeyahay sheekh saalix alcusaymi sharx kitaab tawxiid lisheekh saalix alcusaymi oo kolley kaa musawarkaa aan sito wqad calaqtu calayhi tacliiqaat kaiira masaa'il badan ama faa'iidooyin badanna waa ku tacliiqiyey oo igu dul qoran oo kutubta kale ee kitaabka sharaxday aan ka soo naqilay oon ka faa'iidaystay marka insha allah kolley kaasuman anu ka akrin doonaa ardaydana waxa u fiican kitaabka macalinka dhigaya uu sito inay haystaan ayaa u wanaagsan xagga masaa'ilka marka la eego kolle sharax bay u baahan yihin marka masaa'ilka waxaa sharaxay si gooniya u sharaxay qadiiman sheekhii xaafidka ahaa ee umahaatu sita xifdisanaa ee la odhan jiray cabdalla duweysh isagoo dhalinyaroo dhowriston jirana dhintay atawdiix lmufiid lisharxi masaa'ili kitaab tawxiid baa la dhaha التwضيح المفيd لشharxi masائل kitaaب التwxيid nadka waad ka helaysa waxaa sii sharaxay twضيح المفيidka sheekh صاalح الcusaymi isagoo sawtiya baan arkay isagoo maktuubo qoran oo mfaraqa ma arag isagoo sawtiya oo cod ahaana ayuu nadka ku jiraa sheekh صاalح الcusaymi u sharaxay twضيح المفيidka kadalika sheekh بن cuthaymin oo kale qowlmufiidka masaaئisha mararka qaarkood sharaxood iyo macnahooda u sheegaa waxaa kaloo jira kitaab mujalladah oo masaa'ilka kitaabu tawxiidka un lagu sharaxay marka kitaabkaas magiciisii iyo ciddii qortay labadaba waan ilaabay lakiin waxaan xusuustaa inaan ku arkay maktabat اlaathaar kitaab sharaxaya masaa'ilu kitaabi tawxiidun oo mujalladah marka qofkii u baahdaa wuxuu weydiin doonaa maktabat اlaathaar inagu insha allahu tacala kitaabka markan sharaxayno lala socdo marka koobaad waxaynu sheegi doonaa tarjamada ama baabka maqsuudka uu sheikhu ka leeyay sharaxeenu qaabka u socon doona waxa weeye awalan bayaanu maqsuud albaab baabka maqsuudkiisa inaynu sheegno baabkan markuu halkan ku dhigay sheekhu muxuu uga jeedaa inuu ku caddeeyo ama uu ku bayaamiyo hadihi masala lula masalada labaad waxay tahay waa tawdiix alalfaad aw alkalimaat alghariiba alwaarida fi aladila kelimaadka daliilada ku jira aayaadka ama axaadiida ee hariibka ah bmacnaa macnahoodu aanu cid walba waadix u ahayn ee macnayn u baahan iyagana inaan macnayno wixii tacriif u baahanna tacriifkiisa aynu sheegno masalada saddexaad waa bayaanu wajhi dilaalati alaaya aw alxadiid calaa maqsuud ilbaab waa inaynu sheegno aayaddan oo halkan ku keenay mualifku ama xadiidkan maqsuudka baabka halku inaga tusinaya laabudda in labadaa isqabadsiino waxaanan filaya taa waynu kusoo tababarno labadii kitaabe horeba daliilka waxaynu sheegaynay masalada sheekhu u deliishanaya halku daliil uga yahay iyo siduu daliil ugu yahay ti un baynu samayn doonaa arrinka afraadee soo raacaya wuxuu noqon doonaa masaa'ilka iyagana inaynu sheegno daliilka sheekhu uu ka soo saaray masaladani daliilkeebay ka timid aayadee ama xadiidkee iyo haddii ay mas'aladu dee sharax ama caddayn u baahan tahay iyadana inaynu tawdiixino arrinka shanaadee soo raacaya waxa weeye axaadiidta wixii daciifa inaynu si guud u baraarujino axaadiiskaasi waa daciif waxaa yuqni canhu inagaga filana inaga kaafiyayana ee meeshiisa inoo buuxin karaana inaynu sheegno saasuu sharaxay noqon doonaa amaa masaaisha kale ee aayaadka laga qaadanayo dee wuxuu sheekhu masaa'il ku sheegay mooyaane iyo tafsiirka aayaadka ee guud iyo axaadiista iyo sharaxooda iyo fawaa'idda ku jirta iyo laana tacarab laakiin maqsuudka kitaabka inaynu ka baxana dooni mayno dee aayaadka tafsiirkaad ku dhigan doontaan axaadiistana sharxul axaadiid ayaad ayaad ku dhigan doontaan inagu aayaddani mas'aladanu sheekhu u deliishaday halkay deliil uga tahy iyo erey tafsiir u baahani hadduu ku jiro ama macnayn inaynu sheegno bes intaasaynu kaga kaaftoomi doonaa masaa'ilkana intuu sheekhu keenay waxaan ahayn insha allahu tacaala kuma dari doono ilaahayna subxana wa tacala haynoo yasiro haynoo fududeeyo haynaguna anfaco cilmiga aynu dhiganayno wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed